Maamulka hay'adda Qandareed ayaa xariga ka jaray ceel biyood iyo barkad lagu shubto biyaha oo ay ka hirgelisay deegaanada Turuqsi iyo Maslax-Goorod oo ka tirsan gobolka Togdheer si ay u isticmaalaan dadka iyo dunyada. Munaasabadda xarig jarka mashaariicdan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda Qandareed, xubno ka socda Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Gobolka Togdheer ee Maamulka Somalilan, iyo dadka deegaanadaasi. Injineer Axmed Maxamuud oo ka mid ah howlwadeennada hay'adda Qandareed ayaa ka warramaya ujeedka ay u hirgeliyeen mashaariicdan.
Waxaan u soconay howl ballaaran oo ah shaqadii laga qabtay balligan Masallo Goorod ay leedahay. Laakiin anigu waxaan jeclahay inaan ka hadlo capacity-ga ama tayada biyaha uu qaadayo balligani. Sidoo kale farsamo ahaan wixii aanu ka qabanay oo midh-midh aan u xuso ayaan jeclaan lahaa inaan xuso. Dhamkan cabirkiisu wuxuu ahaa toddobaatan, dhinacna wuxuu ahaa konton mitir, hoosna wuxuu ahaa two mitir buu ahaa. Shaqada laga qabtay markii hore dayaciisu wuxuu ahaa excavation keliya. Waxaana qodnaa one point two meelahaas waxaanu ku kordhinay eighty centimetre meelahaas ayaanu ku kordhinay xagga qodaalka oo silting aan ku samaynay. Sidoo kale waxaanu dhignay balliga bac baanu dhignay. Bacdaasoo u sahlaysa inay uu biyaha ay waqti badan uu kaydin karo. Balligani biyaha uu qaadi doonaa waxay noqon doonaan toddoba kun oo cubic metre bay noqon doonaan oo u dhiganta shan iyo soddon kun oo foosto. Waxaan rajaynaynaa in balligan bulshadu ay ka cabbi doonto ay ka faa'iideysan doonto muddo siddeed bilood meelahaasa xilliyada aan roobabku di'in. Waxaan doonayaa inaan idiin faahfaahiyo barkadda tan aan joogno imika xil wareejinteeda in muxuu ahaa barkaddaasi waxay ka samaysan tahay iyo sidoo kale capacity-ga ama qaadka biyaha ay qaadayso. Barkaddani waa barkad horta ka duwan naqshadihii hore inta badan la samayn jiray ee afar geeska ahaa. Waa barkad zero oo kale u dhisan taasoo ka caawin doonta tayada biyaha gelaya qaabkay u gelayaan inaanay dhaawac ku samayn koonayaasha.
Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay hirgelinta mashaariicdan.
Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa injineerka Candalite oo runtii si dhow ula socday shirkaddii qandaraaska naga qaadatay ee hawshan dhammaysay. Sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa shirkadda laftirkeeda waqtiga kooban ee ay nala qabsatay ay hawsha ku dhammaysay sidii loogu talagalayna ay u dhammaysay.
ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa hay'adda maalgelisay ee samaysay ee ka howl gashay waa aragtaan sida wax looga qabtay iyo waxqabadkiisa iyo biyaha ku jira maanta ee aanu dul joogno Mashaariicdan laga hirgeliyay deegaanada Turuqsi iyo Maslax-Goorod ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada deegaamadaasi maadaama ay u badan yihiin xoolo dhaqato.